إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah camaliyadna furnimo ayaa shabeellaha hoose lagula beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeyaha askar itoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada shisheeye ayaa duqayn ay ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose ku dilay dad shacab ah guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa markii ugu horraysay xaqiijiyey inay ku jabeen dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada moqokori askar badanna looga laayay mid ka mid ah shaqaalaha maamulka ay kenya ka dhisatay dhulka n f d ayaa lagu afduubtay gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga kenya arday isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ka qalanjabiyey madrasada umulqura oo ku taalla magaalada burdhuxulleh ee gobolka bakool
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن waa labaatanka muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba kuna beegan afar iyo tobanka bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga kuwada ugu dorkaroon haatanna ku soo dhowaada iyagoo faahfaahsan camaliyadna furnimo ayaa shabeellaha hoose lagula beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeyaha sida ay tilmaamayaan wararka ku soo dhacaya warqabadka idaacadda alfurqaan weerarna furnimo ayaa lala beegsaday kolonyo ciidamo shisheeye ah oo u socdaalayay duleedka deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose wixii ku soo kordha barnaamijyada iyo wararkana soo aadan ayaan ku soo gudbin doonaa insha allah askar itoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qaraxan oo ay maanta ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gegada diyaaradaha ee magaalada baydhabo ayaa waxaa si gaar ah lala egtay askar ka tirsan ciidamada itoobiya oo ilaalo ka ahaa garoonkaas qaraxan ayaa inta la xaqiijiyey ku dhimatay laba askari waxaana ku dhaawacmay shan kale oo ka tirsanaa ciidamadaas geesta kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay sidoo kale maanta weerar ku qaadeen xero ay ciidamada kenya ku lahaayeen gobolka laamu ee ka mid ah dhulka muslimiinta ee ay dowladda kenya xoogga ku haysato ciidamada shisheeye ayaa duqayn ay ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada awdhegleh ee gobolka shabeellaha hoose ku dilay dad shacab ah waxaa ka warramaya mubaarak cumar mubaarak wararka ka imaanaya duleedka degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in halkaasi saacadii lasoo dhaafay ay ku dhinteen carruur yaryar kuwaasoo guryahooda ay ku soo dhaceen madaafiici ay soo rideen ciidamada shisheeye dhacdan ayaa ka dhacday deegaan lagu magacaaba jawhar awdhegle ugu dhow degmada awdhegle kadib marka halkaasi ciidamada uganda ee duulaan ku jooga deegaanka lamber lixdan iyo haroortii hore saakay madaafiic ku garaaceen deegaankan iyagoona halkaasi ku garaacay tiro madaafiic ah madaafiicdan ay soo rideen ciidamada uganda ayaa ku hoobtay xaafadaha ku yaala deegaanka jawhar awdhegle iyadoona uu mid ka mid ah ku dhacay guri ay degnayn dad shacab ah madfaca koowaad ee waxuu ku dhacay guri ay ku noolaayeen hal qoys inta la xaqiijiyey madfacan waxaa ku geeriyootay laba qof halka uu dhaawac ka soo gaaray qof kale xiriiro kala duwan aan uu sameynay ayaa waxaa warbaahinta islaamiga alfurqaan u suuragashay in ay waraysto ilmaha la dilay walaalkooda oo lagu magacaabo maxamed aadan maxamed waxuuna ka horbixiyey sida ay wax u dhaceen magacey waa maxamed aadan maxamed waaye jawhar awdheeke jawhar awdheeke bal ka waran saakay jawhar awdheegle sidee wax ugu dhaceen wallahi jawhar awdheeke saak walaa tagay imtixaan ka dhacay imtixaan imtixaan mafahmino daadadan oo ku saaktan saak maana dhow gandaal masuturen number lixdan mid waxaa ku dhacay guryan waxaa ku dhacay guryo sheegadeen aagoo si damaca joogtay hooyo aabo ilmaha iyo gabagta walaashay eh iyo gabagta hoysinkay eh ha law dhimisheeda hal hal dhaaba eh law jir eh law jir shan iyo toban shan iyo toban munaasan igaal aadan ha labad warinta ha ilaahay naxariisto iyo wiilkoo kale usun walaalka eh usun dhaaba eh sideedsan sideed jir waa sideed jir oo kale macabi aadan dhan hooyaday hoogaa waa waalatay aabaheena usun saasi kadaalika xaafidana ogeen sidoo kale waxaa warbaahintii la hadlay mid ka mid a odayaasha deegaanka waxuuna ka warmay sida ay dhacdadu u dhacday ha cabdinuur baa la yidhaahdaa halkee joogtaa jowhar awdheglan jooga ha laba iyo tobanka markay ahayd ayaa kuwa gaalada waxay nagu soo rideen hubkan oo b m ka bay nagu soo rideen waa gartay halkee laga soo riday wallaahi adig kuwa number lixdan ayaa nagu soo tuureen markaasaa masaajidka kasoo baxnay labay soo rideen mid labaa lasoo rideen midkii koowaad xaafadaha kusoo dhacay markii xaafadaha kusoo dhacayna hooyo iyo ilmaheeda isla jiifaan ay kusoo dhaceen laba anuug isla markii goobyaal ay noqdeen sariirtooda ku jiifaana goobyaal ku noqdeen hal dhaaba ah waaye haa isbitaala lala orday laban waa ku dhimatay si kastaba ahaatee ciidamada shisheeye ee duulaan ku jooga soomaaliya si gaara kuwa ku sugan gobolka shabeellaha hoose ee u dhashay dalka uganda ayaa waxay marar badan halkaasi ku xasuuqeen dad shacab ah iyagoon dhowaan duulaadka deegaanka sabiid ku dilay saddex qof markii ay dileenna gubay guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa markii ugu horreysay xaqiijiyey inay ku jabeen dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada moqokori askar badanna looga laayay cali aadan xasan ayaa faahfaahinta warkaas eegaya guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay si weyn ugu jabeen dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada muqokori halkaas oo khasaare baaxad leh lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda muuse saalax uheliye oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa xaqiijiyey in dagaalkaasi uu noqday mid ay ku nafwaayeen tiro badan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka islamarkaana qalab ciidan looga qaatay goobta guddoomiyaha ayaa qiray in weerarkan uu ahaa mid si weyn loo soo agaasimay halka ciidamada dowladda federaalkana ay muujiyeen tabardarro kala dambeyn la-aan iyo maamul xumo waxaana sii xoogeysanaya dhaliilaha loo jeedinayo dowladda federaalka wixii ka dambeeyey dagaalkii magaalada muqokori iyadoo dad badan oo deegaanka ah ay rumaysan yihiin in dowladda looga intaal roonaaday howlgallada ka socda gobolka hiiraan mararka qaar way dhici kartaa isriix marka waxaan la yidhahdaa qof aan guuldarre yani aqbalin guul ma aqbalo meeshaas dagaalaa ka dhacay wiilal badanaa ku waynay khasaare badanaa dhacay way soo jabeen waa laga soo daba cararay waana kuu sheegay horaan kugu sheego is-eedeedka keena waxaas oo dhan howlgallada mujaahidiinta ay ka wadaan gobolka hiiraan waxay bannaanka soo dhigeen tabardarrada dowladda federaalka iyagoo hadba deegaankii ay la wareegaan mujaahidiinta ugu baaqa dadka inay ku dhaqmaan shareecada islaamka mid ka mid ah shaqaalaha maamulka ay kenya ka dhisatay dhulka n f d ayaa lagu afduubtay gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga kenya cabdulqaaliq macalim cabdiweli ayaa faahfaahintaas inoo haya wararka ka imaanaya magaalada wajeer ee dhulka n f d kuna hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa ku waramaya in maalmo ka hor magaaladaasi laga afduubtay xuseen cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ah shaqaalaha maamulka ay kenya ka dhisatay gobolkaasi muddo shan maalmood ah ayaa la sheegay in la la-yahay halka uu jaan iyo cirib dhigay xuseen cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ahaa shaqaalaha maamulka ay kenya ka dhistay gobolkaasi gaarisa qaar ka mid ah ehelka ninkan ayaa waxa ay walaac xoogan ka muujiyeen maqnaanshaha ninkan ka tirsan shaqaalaha kenya iyagoo xusay in lambaradiisu ay dansan yihiin islamarkaana aysan ogeyn halka raq iyo ruux toona lala aaday in aan ma aragtay la'a nahay oo la waayey oo uu dhumay nin shaqaalaha waaweyn oo dowladda ka mid ah ninkaa magaciisa waxaa la yidhahdaa xuseen cabdiraxmaan moxamed ayaa la yidhahdaa muddo ayuuna dowladda u shaqaynaayey maalinkii u dambaysay oo la arkay waxay ahayd maalinkii talaadada kadib telefoonkiisa waa dansan yahay meelo badan oon la hadalnayna waan ogaanay meel lagu sheega male ilaa hadda raq iyo ruux meel lagu sheegaaya ma jirto xuseen cabdiraxmaan laamanka amniga c i d national intelligence services si ay u dabakacaan oo investigation u qaadaan oo ninkaas meesha aas ku maqan yahay noo sheegaan ninkaas meeshaas jira any information oo akhbaarkiisi ah ee noola soo gudbiya yaan jeclaan lahayn dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxaa kusoo badanaya afduubyada caynkan oo kale ah iyadoona maamulka halkaasi uga dhisan dowladda kenya ay ku maqan yihiin dad badan oo ay kol hore afduubteen kuwaas oo nolol iyo geerimidna lagu haynin arday isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ka qalinjebiyey madarasada umulqura oo ku taalla magaalada burdhuxulleh ee gobolka bakool waa kan cadnaan xaaji muxsin oo faahfaahinta qodobkaas sii ambaqaadaya waxaa magaalada buurdhuxunle ee gobolka bakool ka dhacay xaflad si heersare ah loo soo agaasimay oo ay ku qalanjibinayeen arday gaaraysa labaatan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ardaydan ayaa ka aflaxday madarasada umul qura ee ku taalla magaaladaas waxayna barteen qur-aanka kariimka iyo culumtiisa xafladda ayaa waxaa kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin culimo mas-uuliyiin waalidiin iyo waxgarad ugu horeyn ardayda ka qalanjibinayay madarasada ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ay ku muujiyeen aqoontii ay barteen ina aladiina yatluuna kitaaba allahi waaqaamuu salaa waaqaamuu الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يلا يرجون تجارة لن تبور ما هو التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين واصطلاحا إعطاء كل حرف حقه ومستحقه كما أحكام النون الساكنة والتنوين أحكام النون الساكنة والتنوين لهما أربع أحكام sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa kelimad ka jeediyey xafladda wuxuuna ka hadlay ardayda iyo bandhiga ay sameeyeen qur-aankii baa lasoo bandhigay culuumtiisaa lasoo bandhigay tajwiidka ugu horeeyo oo waxaa lasoo bandhigay tawxiid baa lasoo bandhigay aadaabtii sharciga ahayd baa lasoo bandhigay siiradii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo taariikhdii islaamka lasoo bandhigay fiqhigii baa lasoo bandhigay oo weliba miiraaskii uu ku jiro waxaa lasoo bandhigay sunnadii iyo culuumteeda lasoo bandhigay culuumtii shareecadu waxaa la dhihi karaa luuqadii baa lasoo bandhigay n khayr badan oo jaamic ah oo khayrkii oo dhan kulmiinay ee maanta halkaan lasoo bandhigay mid ka mid ah waalidiinta oo ku hadlayay afkooda ayaa munaasabadda ka hadlay wuxuuna u mahadceliyey macallinkii ardayda baray qur-aanka iyo marti sharaftii kasoo qayb gashay xafladda anoo magacay waalidiinta ka hadalaw wali lahaa dhammaan marti sharafka ku geebgallay oo aan ka horeeyaan ogaasyada iyo wilaayada dhammaan eedaan mahadsan yihiin tan kale walieed si gaaraan ka mahadnagay maalinkii hantin dadaalay labiyey isan argaasaan ardadan aan dhabar dhaki na eedaan ka mahadiye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xafladdan loo dhigay ardaydan dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ayaa ku dabafeelaysa munaasabaad horey looga dhigay magaalada buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ah ee bakool iyadoona taasi ay muujinaysa heerka waxbarasho ay ku tallaabsanayaan dhalinta soo koraysa ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah si guud wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka furan macaahid iyo goobo waxbarasho oo lagu baranayo kitaabka iyo sunnaha nebigeena sala allahu calayhi wasalam halka meelaha ay maamusho dowladda federaalka iyo maamulada ku daawan shisheeyaha lagu dhigayo manhajka reer galbeedka ee yunesko dhegaystayaal warka fiidnimo ee aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waanaga intaas waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu